it.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti kow iyo tobanka bisha agost sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan wadajir idinkala socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhallinyarada amaba madasha dhallinyarada oo maanta ay marti ku yihiin fannaaniin da'yarah oo ku nool magaalada buula burde ee gobolka hiiraan
dhallintii dalkeenay dhallintii dalkeenay ma dhaafnaa qabiilkiyo anaa dhalasha roone dheef waxay u leenahay ma dhambalan karaynaa duuladeennan tala sami ee afartan jirkeediyo tiradu ay wax dheer tahay xoogana tabaabulay tubtowna ku hagayanaa turxan bixiyayoo falay shacabkuna ku tababaray marna yaan la kala tegin
heesaha aad ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada maantana dhegaystayaal waxaa ka mid ah
midunbaan qalbiga ha maqnaanino udex maxate ma maarmayo markii aan arkana helunbay go'de
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan hase ahaatee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
mid ka mid a shaqaalaha shirkad diyaaradeed oo ka howlgasha seattle ee maraykanka ayaa shalay xaday diyaarad intii ay hawada ku jirtayna sameeyey dhaqdhaqaaqyo cabsigeliyey deegaanka kadibna waxa ay uu ku soo riday deegaanka loo yaqaan kataran island sida ay booliska deegaanka diyaaradda laga xaday ay sheegeen sagaalatan jir farsamayaqaan diyaaradaha sameeya oo u shaqaynayay shirkadda harrison air ayaa diyaaraddaas ka xaday garoonka diyaaradaha maamulka hawada ee garoonka diyaaradaha laga xaday ayaa la wadaagay warbaahinta cod dhanka raadiyaha oo ay kula hadlayeen nin ay ugu yeerayeen riij iyaga oo ka codsanayay in uu diyaaradda soo dejiyo waxaa sidoo kale codka laga maqlay riij oo maamulka diyaaradaha ugu jawaabayay waa nin diyaaraddan xaday oo leh waxaan ahay nin fakri ah maskaxduna waa ay dabacsan tahay sidaa aan filayo
aqalka cad ee looga arrimiya dalkan maraykanka ayaa shaaciyey habeennimadii jimcihii inuu laba jibbaaray canshuurta uu ku soo rogay birta uu soo dhoofsado taasoo uu qorshuhu ahaa in isniinta ay dhaqan gasho xilli sii horreeyey oo jimcihii ah ayaa waxaa si saa'ida hoos ugu dhacay liirada turkiga taasoo ahayd khasaarihii ugu weynaaya ay maalin keliya la kulanto tan iyo markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in dalkiisu uu sare u qaadayo sicirka macdanka arrintaasoo kalsoonida maalgadayaasha qalqalgelisay trump waxa uu twitter-kiisa ku shaaciyey inuu laba jibaaray canshuurta birta iyo aluminiyamka aroortii jimcihii isagoo tusaale u soo qaatay qalqalka siyaasadeed ee labada dalka dhexeeya waxa uu twitter-kiisa ku yidhi xiriirka turkiga nagala dhexeeya ma aha mid wanaagsan madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in dalalka reer galbeedku ay u xusul duubayaan sidii isaga xilka looga tuuri lahaa iyadoo dhibaato dhaqaale waddankiisa laga abuurayo kadib markii sida uu xusay ay ku guuldaraysteen iskudaygii afgembi ee sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad qodobada warka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haddii eebaha awoodda la idmana dhowaan waxaad maqli doontaan ciyaarihii caalamka ka dhacayay iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada buulobardan noogu soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane asaga ayaana nala socodsiinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena madasha dhallinyarada ee toddobaadkan ururka dhallinyarada degmada buulaburte ayaa magaaladaasi ka abaabulay kooxfaneed isaga oo ka duulaya dhibaatada ay dhallinyarada la kulmaan sida tahriibka dagaalbeeleedyada iyo isticmaalka muqaadaraadka si dhallinyarada looga madadaaliyo in ay ku dhacaan ficilo xunxun xubnaha kooxda oo isugu jira wiilal iyo hablo ayaa qaarkood waxay igala qayb galeen xubinta madasha dhallinyarada ee toddobaadkan martida barnaamijka igala qaybgalaysa toddobaadkan waxaa ka mid ah xaali shamiir malable cabdinaasir wacdi ibraahim maxamed cismaan daahir beello daahir maxamed cabduqaadir xasan xareed iyo maxamed cismaan aadan dhammaantood waxa ay ka mid yihiin kooxda buulay ban xaali shamiir malable ayaa ugu horeyn waxa ay ka waramaysaa ujeeddada ka dambeysa dhismaha kooxdan sababta loo abaabulay waxay ahayd in oo macnaha oo ciyaalkan oo tahriibaya dhalinyarada oo iska dhibaataysan oo mashquul qabiilkaygaa saana iyo anaa saana iyo maalin walba dariiqyada la fadhiyo inaan mashquulino oo fan aan u sameyno aa ku go-aansanay kooxda buulay baan aan u sameynay maadaama magaalada buuliburta ay ahayd magaalo taariikh ku leh fanaaniinta oo abwaaniintii dhan ay kasoo wada baxeen abwaanka saalax qaasin naaji axmed nuur jaangow axmed nuur iidow allaahi raxma jiin sheikh muumin oo muqdisho jooga hadda oo degmada buuliburta kasoo wada baxeena waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan sidoodoo kale aan noqono oo ciyaalkan aan isku duubino oo fanka aan horumarka gaarsiino cabdinaasir wacdi ibraahim waxaad ka mid tahay kooxda buulayban adiga qof ahaan qeybtee kaga jirtaa kooxda maxaase qabataa ma markii kugu horeysay oo aad fanka ku biirtaa mase horaad fanka ugu jirtay horta saaxiib aniga fanka horaan ugu jiray waana jeclaa ewel inaan fanaan noqdo waa jeclaa kasoo bilaaw ilaa iyo labada kun toban iyo afarta ilaa haatan la joogo labada kun toban iyo sideedda waan jeclaa inaan fanaan noqdo haddana waxaan kaga jiraa kooxda kaalinta oo waxaan kaga jiraa inaan heeso oo anigu waxaan ahay fanaaniinta ka mid ahay kaalintaasaan kaga jiraa marka cabdinaasirow heesaha aad qaado ma heesihii hore loo qaaday baad dib u qaadaa mase heese cusub oo aad leedahay oo intii ay kooxda jirtay lagu alifay ayaa jiro aad qaado saaxiib horto aniga heesihii horaan qaadi jiray intaana kooxdeyda aan helin oo kooxdeyda weli aan ishelin oo dad isku duuban aan noqonin oo keligii aan ahaa waxaan qaadi jiray heese hore loo qaaday marka hadda marmar waa iskaga tuurtaayo heesaha oo hore loo qaaday marmar waa iskaga tuurtaayo laakiin ani hadda abwaanaas abwaana yeelanay abwaan noo sameeyey heesaha hadda marka waxaa hadda bilaabay inaan hees anigii lay sameeyey oo aniga leeyahay inaan qaada hadda bilaabay oo hana qaadne
waa maasantahay mid ka mid ah heesaha lagu sameeyey oo aad qaado bilaa muusig iyadoo ah ma wax ma nooga sheegi kartaa waa kuu sheegi karaa saaxiib haddii aan kusoo qabto hees dowladda loo qaaday dowladeennan tala samey ee afartan jirkeediyo tiradu ay wax dheer tahay xoogana tabaabulay tubtow nagu hagayanaa turxun bixiyayo falay dowladeennan tala samey ee afartan jirkeediyo tiradu ay wax dheer tahay xoogana tabaabulay tubtowna ku hagayanaa turxan bixiyayo falay shacabkuna ku tababaray marnayaan la kala tegin tafaraaruqyuu dhicin tuugiyo afmiishaar yay tuducba meel geyn saaxiib heesta horta way dheer tahay laakiin beejkaas idinkaga soo qabtay cabdiqadar xasan xareed adiga waxaa ka mid tahay kooxda buulay ban goormaa kooxda ku biirtay maxayna ahayd waxa ku dooratay inaad fanka ku biirto Ah, kooxda waxa waaye ayadoo dhisan ayaan aniga mar dhow ku soo biiray Ah, markaasaan waxaa arkay kooxdiioo micnaha baashaalayso oo heese qaadayso markaas baan anigana sidii fanka aan ku jeclaysiistay in anigana aan sidoo kaleenta kooxdaas ka mid noqdo Ah, aad iyo aad markaasaan tijaabo iska qaadan heesihii hore ayaan micnaha hal ka mida aan qaaday markaasaan ogaaday in micnaha fanaannimada aan ku fiicanahay uu noqon karo fanaan buula burtay banaanbixi bulshada kicinta barashada afkeeniyo abwaanadan baraaruge bantay fanka ka gaareen ayaa lagu barbaarshay lagu beeray degmadu marna looga badinayn buula burtay banaanbixi bulshada kicinta barashada afkeeniyo abwaanadan baraaruge bartay fanka ka gaareen ayaa lagu barbaarshay lagu beeray degmadu marna looga badinayn beello waxaad ka mid tahay ee, fanaaniinta kooxda Ee, waxaad tahay gabar yar een, fanka in aad gasho yaa kugu dhiirigeliya ma adigaa go-aansaday inaad ee, fanaan noqoto mise cid kugu dhiirigelisaa jirto sidoo kalena maxay tahay ujeeddada aad ka lahayd inaad fanka ku biirto wallaahi bilaahi in sheeg inaa fanaanta iska dhisana iska soo galay marka fanaanta markaa yaraa ilaa aad dirtaan inaa noqdo waa iska jeclahay marka fanaanka fanaaniinta marka waxaa ugu soo biiray inaa cododkan dhalinyarada sidii ay macnaha magaalka wax ugu qabato camal oo u gaariino sidaasoo ugu soo biirnay aniga waxaa waa hal hiisaan leeyahay hal geesne weli muusika mala saarin Een, maxamed cismaan daahir adiga waxaad ka mid tahay fanaaniinta da-da yar ee kooxdan ka mid ah Een, maxamed haddii aad noo sheegto kooxdan qaybta aad kaga jirto iyo haddii ay jiraan heeso cusub oo adiga lagu sameeyey oo aad qaado
wallaahi n heesaha waa cusub yihiin oo abwaan abwaan ayaanuu joogo oo abwaankeyna oo marna macalinkeyna xasan geesdiir ayaanuu joogo oo heesaha cusub oo haddana barooyo N heese cusub waana barooyaa mid haddaa ka taabtane waa hees guubaabin ah dhalintii dalkeenay dhiigiyo nafteeniyo dhaqan waxay u leenahay ma dhambalan karayna dhalintii dalkeenay dhalintii dalkeenay ma dhaafnaa qabiilkiyo anaa dhalasho roone dheef waxay u leenahay ma dhambalan karayna
cabdinaasir een, maadaama ay kooxdu tahay koox cusub oo loogu talagalay in dhalinyarada degmada ay wacyigeliso Een, ma isleedihiin ee, ujeeddada loo aasaasay kooxda oo ah wacyigelin dhalinyarada oo tahriibka in lagaga celiyo sidoo kale in dhulkooda ay wax ka soo saartaan ma kula tahay qof ahaan in ee, qorshahaas uu socon karo Ah, qorshahaas wuu socon karaa een, maasha allah qorshahaas wuu socon karaa haddaba wuu noo hirgelay inta badan een, boqolkiiba sagaashan wuu noo hirgelay waxaan rajaynaynaa insha allah tobanka dhimanna inaan dhammaystiri doono marka wuu hirgeli doonaa een, anigana waxaa rabnaa maamulka degmada buloburda inuu garab nagu siiyo marka wuu hirgeli doonaa waana waan rajaynaynaa Een, maxamed waa mahadsan tahay xaali een, ma markii kugu horreysay oo aad koox fan ka mid noqotay ahayd mase kooxihii hore soomaaliya ka jiray ama degmada buuraburta ayaad qayb ka ahayd maya hadda ka hor ma jirin inaan koox oo aan ka qayb galo Een, koox in la sameeyo oo wax- ma ahan wax shaqo fudud Een, maxaa is leedahay kooxda waa ka- waa ay ka dhiman yihiin sida qalabkii een, farsamadii een, sidoo kale een, aqoontii maxaa is leedahay waa idinka dhiman yihiin iyo meelaha aad wax ka fili kartaan wax badanaa naga dhiman waxaa naga dhiman qalabkii een, muusigooyinkii qalab ma haysano muusiga ma haysano heesaha waa sameynaa oo keliya laakiin wax oo muusiga ee nooma oon saarno ma haysan
bello een, maxaa ku dooratay inaad fanaan noqoto maadaama aad tahay gabar da-yar een, f- fanaannimaduna ay tahay qofka wax uu hiddo u leeyahay ama uu rabitaankiisa ku galay adiga ma reerkaada ayaa fanaaniin ay ku jiraan oo hiddo ma ulahayd mise adigaa bilaabaya wallaahi heerkayga kuma jiraan anaa u bilaabayo fanaanimadana waxaa ku jeclaa dalkayga inay horumar ii gaarto
maxamed bulaburto waa magaalo weli go-doon ah oo dhalinyaradu ay aada uga cawdaan dhibaatooyinka isu socod la-aanta magaalada ama gobolka ka jirta ma waxay tahay ujeedadiina inaad isku maaweelisaan mise waxaad leedihiin mustaqbal aad rabtaan inaad ka gaartaan fanka wallaahi mustaqbal ayaan rabnaa fanka inaan ka gaarno oo mustaqbal weyn inaan ka gaarno oo dadkan oo meeshaan wax weynka keena hadda waxaa maroynaa luuqii oo wixii lagu baranay laakiinse qalabkii iyo wixii markaan helno insha allah mustaqbal weyn ayaan ka rabnaa fanku
cabdinaasir kooxdan bulay ban dhalinyarada ku jirta ma ayagaa doortay mise waxaa jiro dad kusoo dhiirageliyey inay kooxda ka mid noqdaan
wallaahi horta inta inta qaarna inta badan horta iyagaa doortay laakiin inta adiga boqolkiiba sagaashan iyo toddobo ayagaa doortay saddexda kalena waxaan isdhigi karaa waa lagu soo dhiirigeliyey marka waa kaasaa saaxiib cabdiqadar fanka ma kooxdan markii la abaabula aad ku biirtay mise waxaa jirto qof ehelkaada ka mid ah oo fanaan ahaa oo aad uga dayatay taa bedelkeed booskiisa inaad buuxisana aad rabto sidaa darteed ma kooxda uga mid noqotay mise markii kooxda la abaabulay ayaad aragtay oo aad adiga kan dhalinyaro ahaan go-aan ku gaartay haa dhallinyaro ahaan micnaha waxaa waaye kooxdan markii la abaabulay aan arkay oon kusoo biiray ayaan ayaga ku dayday waayo wax kaleentu aan qabta ma lahan sidaa aawadeed inaan fanka micnaha wax walbo aniga micnaha oo waddakayga wax u dhibaya ama dadkayga wax u dhibaya ama dhallinyarta anigoo kaleentaa sida aan codkayga aan ugu sheego fan ahaan
xaali ma dhallinyaradan markii hore ma waxay bilaabeen in heesaha fanaaniintii hore ay qaadaan mise ayagoo aanan isku dayin heesihii hore ayay fanka soo bilaabeen waxay ku dhiiradeen in heese loo sameeyo sida ay ku qaadaan
waxay isku dhiiriyeen in ay heeso cusub loo sameeyo ay heese qaadaan ay isku soo dhiirigeliyeen annagana waa garab qabanay waa u sameynay waa u dhiibnaa laakiin muusiga la-aanay heesaha ay ku qaadaan cabashada koowaad aan cabashan aan cabanayno waxay tahay inaan muusiga aan helno oon heesahaas ku samaysano
ma is leedihiin fanaaniintii hore ee degmada buulaburta ka soo baxday oo saalax qaasim uu ka mid ahaa iyo jim sheekh muumin iyo axmed nuur jangow in ay gaari karaan dhalinyaradan hadda bilowga ah wallaahi haddii ay dadaalaan way gaarayeen wadadeedaan haynaa haddii oo dadaal badan aan sameyno insha allah way gaari doonaan
maxamed cusmaan maxay tahay micnaha ay leedahay in dhalinyaro joogto magaalada buulaburte koox ay sameeyaan ay u heysaan dadka magaalada iyadoo aan la tegi karin magaalada banaankeed
run ahaantii magaaladan waa magaalo daafaha ka xirxiran dhallinyaradina waxay ku mashquulsan yihiin fikirro xag jir ah waxyaabo fara badan hadduu ilaah ku idma colaado qabiilaad waxaasay mashquul ku yihiin sidaa marka ay mashquulka ay uga bixi lahaayeen ayaa loo fikirayy in fankan la aas-aaso layskuna keeno run ahaantiina anigu waxaan jeclaa lahay in cid walba oo fanaaniintii horaa ka soo baxday degmada buuliburto inay fankan soo koraya ay gacan ka geystaan ay garab qabtaan sababtay tahay fanaaniinta haddii aan la garab qaban meel ma gaari karaan taas micnaheeduna maaha in dhallinyartii aan ka mashquuli lahayn tahriibka dagaalada colaadaha aan ka mashquuli lahayn in qalab la-aanna aan uga xayirannahay hadduu ilaah ku idmo garab qabadna aanan haysan marka waxaan jeclaa lahayn inayna soo caawiyaan fanaaniinta waaweyn oo maanta magacoodu caalamka laga yaqaano si annaguna magacaynu ugu gaaro caalamka inay ayaguna na soo caawiyaan dowladda federaalka dowladda hirshabeelle ay na soo caawiyaan ayagana si aan sare ugu kacno degmada buuliburto ay fanaaniin waaweyn ay u yeelato
cabdinaasir magaalada buulaburte waa magaalo taariikh leh oo fanka hadday noqoto haddii ay noqoto ilbaxnimada gobolada dhexe
dhalinyarada hadda magaalada joogto oo jiilkan dambe oo aad adiga ka mid tahay sidee u arkaan fanka
wallaahi horta dadku isku mid maahan inta badan horta waxay u arkaan wayna taageeraan inta badan oo niyadeennu dhisaan wayna taageeraan oo mar walba wayna taageeraan inta inta kaleetana waa wixii maangaab eena ma sheegi kari laakiin inta aqliga le un wayna taageeraan wax haddana hurimaada weli maana arag cabdiqadar goorma is leedahay fanka heer waa ka gaari kartaa ama waa ka fadhiisan doontaa
horta waxa waaye in layska hadlo waa qalad wax weliba micnaha xag rabbiyay ka qoran yihiin marka waxaan jeclaa lahay aniga heer sare inaan ka gaaro hame ahaanteyda oo ha heer inaan ka gaaro ayaan aad iyo aad u jeclahay oo dadka u wacyigeliyo bulshadayda wax u sheego dadka dhibaataynaya wax u sheego sida micnaha wax loo fahmo oo dadka cadowga micnaha layskaga celiyo ayaan jeclaa lahay
maxamed ugu dambeyn adigu maxaad is leedahay fankan hadda bilowga ah goormaa is leedahay wuu hana qaadi karaa wallaahi fanka qayb weyn ayaan ka gaar ayaan ka gaas annaka saan u nahay dhallinyarada bulu burte qayb weyn ayaan ka geysan doonaa mustaqbalkeyna aad iyo aad ayuu ugu xiran yahay waxaa waa hadda hadda iyo hadda kadibbo waxaan leynahay inaa fanka oo qayb weyn ka geysano oo macallimiinteynana si fiican oona garab qabtaan
ha waa kaasaa saaxiib kooxdayda waad maqlaysaa inay guubaabinta ay si fiican uga shaqaynayaan marka si hadda guubaabinta aad u maqlaysa ayaan fan ahaan aad u maqli doontaa fan ahaan inaan inay idinkugu sheegaan kooxdayda
anigu fanaan da-yaro hadda soo baxayo oo jecel inuu micnaha fanaaniintii hore sidee ahaayeenoo kaleeto inuu noqdo jecel oona ku dhashtay degmada buuloburto fanaaniintii hore oo degmada buuloburto ku dhalatay oo naftooda la carartay maadaama ay meel hadda nabada ayaga ay joogaan oo annagana aan joogno meel oo nabad ahayn oo kala xirin in magaaladooda ay micnaha ay muujiyaano oo magaalo jirto ay noqoto fanka buula burte inuu kor u kaco oo fanaaniintii iska dabageeyaan fanaaniintii horeeta hor u baxa inay iska dabageeyaan siday dhallinyarada buula burte ay fanaaniinta ugu soo beermato guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaysay magaalada buulaburte inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada aanu intaa kaga gudubno markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalada waddamada faransiiska iyo ingiriiska ayaa dib mar kale laysugu soo noqday oo xilli ciyaareedka labada kun sideed iyo tobanka iyo labada kun sagaal iyo tobanka ayaa furmay oo kulamadii ugu horreeyey labadaasi dal ayaa la ciyaaray haddii aan ku hormaro waddankaasi faransiiska kooxda kubadda cagta ee maqse ayaa soo dhoweysay tuluus waxaana ay ku dharbaxday afar gool iyo waxba ciyaaryahan dimetri bayet ayaa isagu goolashaasi laba ka mid ah u seexay ciyaaryahankan ayaa nasiib darra haleeshay oo waxa uu ka mid noqday ciyaaryahanadii aan ka qayb gelin koobka kubadda cagta adduunka iyadoo markii uu koobkaasi bilaabanayay dhowr toddobaad ka hor uu ciyaaryahankaasi dhaawac soo gaaray dhaawacaasi oo sababay in aan loo safin amaba inuu ka mid noqdo xulka qaranka ee faransiiska hase ahaatee dhaawicii waa uu ka soo kabsaday habeenkii xalay ahaana saddex dhibcood ayuu jaabka ugu shubay kooxda kubadda cagta ee olombiga maqse dhinaca iyo waddanka ingiriiska haddii aan jalleecana hal kulan oo keli ah ayaa habeenkii xalay ahaa fooda laysdaray kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo garoonkeeda old trabord waxay ku martigelinaysay kooxda kubadda cagta ee lester city manchester united ayaa kulanka furitaanka ee horyaalka dalka ingiriiska waxauu ku soo beegmayaa iyadoo suuqa kaliibsiga ciyaartoyda uu khamiistii soo xirmay kooxdu ay wejigabax kala kulantay oo ciyaaryahanna doora oo daydayday aanay u suura gelin in ay kooxdu soo xeelogeliso macalinka kooxda kubadda cagta ee manchester hose marino oo isaga iyo maamulka ay xurgufi ka dhexaysay ayaa horyaalku i bulowday iyagu aan isku wanaagsanayn hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee manchester united waxa uu suura gashay kulankii habeenkii xalay ahaa in ay badiso oo ay markaasi laba gool iyo hal ugu awood sheegato kooxda kubadda cagta ee lester city ciyaaryahan bool bagbow isaguna ka mid a fallaagada ay iska soo horjeedaan macalinka morinho ee hose ayaa waxaad moodaa in uu habeenkii xalay ahaa marka aad eegto sida uu ciyaarayay isaga iyo macalinku ay si isugu soo dhowaadeen waayo macalinku waxa uu soo xiray kabtanka kooxda oo isaga ayuu hoggaanka kooxda u dhiibay walow markii uu goolka rigoorada ah dhaliyey uu ciyaaryahanku u muuqday nin aan weli ku qanacsanayn inuu kooxda kubadda cagta ee manchester united lasii joogo warar soo baxayna waxay sheegeen in ciyaaryahankan uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee barcelona walow manchester ciyaaryahankan aanay doonayn inay sii dayso maadaama uu suuqa ciyaartoyda ee waddanka ingiriiska uu xirmay islamarkaasina ay beddelkiisa soo gadan karin walow dhinaca kalena ciyaartooygii doonaya in kooxda uu ka tago uu weli wadamada kale ee sbain talyaaniga iyo jarmalka suuqa ciyaartooydu weli uu ka furan yahay ciyaaryahan jemi fardi ayaa goolka ay la timid kooxda lester cityna u saxiixay haddii aan jaleeco dhinaca iyo kulamada maanta layskaga hor imaan doono kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa martigelinaysa tottenham hotspur a f c banmouth waxa ay soo dhoweynaysaa kooxda cardiff city oo iyadu ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska oo xilli ciyaareedkan uu bilaabmayo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee fulham oo iyana ciyaaraha serbida ka timid ayaa crystal bales kula ciyaaraysa gurigeeda waxaana kooxda kubadda cagta ee fulham ay imaanaysaa iyadoo ciyaartahaano doora soo iibsatay xilli ciyaareedkan oo suuqa si wanaagsan ugu jirta harrisvield towna waxay soo dhoweynaysaa chelsea halka watford iyo brighton and hof albion ay foodesgelin doonaan kooxda wolverhampton wonders oo iyaduna ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska muddana ka maqnayd horyaalka dalkaasi ayaa mar kale dib u soo noqotay kooxda kubadda cagta everton oo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda si wanaagsan ciyaartooy uga iibsatay ayaa waxaad moodaa in ay kulan adag kooxda wolfis isla geli doonaan everton ayaa markii uu suuqu xirmayay dhowr ciyaaryahan oo ay ka mid ahaayeen ciyaaryahan mina iyo weliba ciyaaryahan gomez oo kooxda kubadda cagta ee barcelona ay kasoo iibsatay iyo ciyaaryahan benar oo xulka qaranka ee waddankaasi brazil dhowr mar u saftay islamarkaasina kooxda shakhtar doneski dhowrkii sane lasoo dhafayu ciyaarayay ay kooxdu isagana soo xelogelisay everton waxaa loo filayaa marka la eego ciyaaryahanada ay soo qaadatay in xilli ciyaareedkan ay meel wanaagsan tegi doonto dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu naga taatane kulan dambe waa masxadooda lasada iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gebagabadii idaacadda iyada duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaanu idinkaga tegaynaa codka macaan ee saalax qaasim naaji iyo heestii moog iyo jacayltan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh
midunbaan qalbiga ka maqnaanino dhex maxade kama maarmayo markii aan arkana helunbay go'de mogiyo jacayl mogiyo jacayl waa maxay mogiyo jacayl mogiyo jacayl waa maxay waa macaan aan dawaaqaya kolba waa siduu kuu soo maree waa macaan aan dawaaqaya kolba waa siduu kuu soo maree waa magaca cudur midka ugu xumeeye dadku mogyahay mamudin sidani bal maaleeya oo maxaa lagu daway midab lagu gartiyo waxaan muub lahayn ayuunbay mirtee muraaniyo garbaan udutuul cidlaa isku murudsanee